الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول سبحانه وتعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير خير ولنعم دار المتقين waxaan kusoo dhex jirnay suuratu naxl waxa uu darsigeenu caawa ku bilaabanayaa aayadda toddonaad waxaa laynoo soo sheegay oo ilaahi subxaana watacaala uu aayaadkii hore inoogu sheegay dadka aan sharcigiisa raacin gaalada ah markii la weydiiyo oo la yidhaahdo maadaa anzala rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey inay jawaabtoodu noqonayso asaatiiru lwaliin ilahay waxba ma soo dejinine laakiin waxaad ku tilmaamaysaan inuu ilaahay soo dejiyey waa waxyaalo ummadii hore qoreen sheekooyin ummadii hore laga soo guriye wey saa inay ku jawaabayaan markii su-aal laga weydiiyo waxyiga ilaahay soo dejiyey ayaan soo marnay waxaa la sheegayaa halkan marka qoladii kale iyo kooxdii kale muminiinta ahaa ayaga haddii su-aasha lafteeda la weydiiye jawaabtay bixiyaan maxay maxay ku jawaabaan saasaa lainoo sheegay waqiila waxaa la yidhi liladiina kuwii waxaa lagu yidhi istaqow caabsaday oo shirki iyo xumaan iska ilaaliyey maadaa maxaybu anzala soo dejiyey baa lagu yidhi rabbukum rabbigiin rabbigiin muxuu soo dejiyey ayaa la weydiiyey qaaluu waxay idhahdeen khayran anzala khayran khayr buu ilaahay soo dejiyey liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda wanaagga ku sameeyey xasanatun baa u sugnaatay yani masuubatun xasana abaalmarin wanaagsan bay leeyihi waladaaru laakhirati daarta aakhare ayaana khayrun khayr badan oo midan adduunye ka khayr badan wala nicma barwaaqo badana waxaa barwaaqo badan daaru lmuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsada daartooda midaasaa barwaaqo iyo nicmo badan oo nicmo lahaad macnaheedu waxa weeye marka dadka muminiinta a la yidhaahdo dadka mutaqiinta ilahay ka cabsada subxana watacaala taqwa asalkeeda waxaa lahahdaa itikaadu lwiqaaya shay aad wax isaga dhigtood iska xijiso markaad samaysataa la yidhahdaa taqwada macnahaasa asalkeeda la yidhahda dadka ilaahay subxaana watacaala iska ilaaliyey cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa daacadiisana iskaga ilaaliye mutaqiinta la yidhahdo kuwa haddii la weydiiyo oo la yidhaahdo rabbigiin muxuu soo dejiyey jawaabtay bixinayaani waxa weye rabbigana khayr buu soo dejiyey yani wuxuu soo dejiyey kitaab kitaabkaas oo xambaarsan hanuun iyo naxariis rabbi iyo barakaad fara badan xambaarsan ayuu ilahay soo dejiyey subxana watacaala khayranta saas ka wada waa jawaab marka ka fiican jawaabtii nimankii hore ay bixiyeen kuwani ilaahay khayr buu soo dejiyey kuwii horena waxay dheheen kutirikuteen iyo been iyo waaa waba ka jirin waxaad sheegaysaan ilahi waxba ma soo dejinin bay ilaahi subxaana watacaala markaa kadib baa wuxuu sheegay abaalgudka ay leeyihiin qolyahani ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin dadka camalkooda wanaajiyey oo caqiidadooda wanaajiyey oo jidka ay marayaan hagaajiyey dadka noocaasoo kale ah adduunka waxay ku leeyihiin ama adduunka sidaa ku sameeyey xasano iyo xaalad wanaagsan bay leeyihiin aakharo waxa u jiraana ka fiican tan adduunyada ay ku haystaan waladaaru laakhirati khayr labadooda marka laysgarab dhigana ta aakhara ka fiican waxaana barwaaqo iyo nicmo yaalla oo aada u nicmo badan muttaqiinta dadka ilaahay ka cabsada daarta loogu talagalay iyo meesha ay degayaan halkaasi ayaa barwaaqo iyo nicmo lahaaday waqiila waxaa layidhi marka liladiina axsanuu fii haadihi dunya xasanatan hadalkaasi inuu jawaabtoodii raacsan yahay oo qaaluu khayran liladiina axsanuu jawaabta ay saa u wada bixiyeen waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah in hadalkoodu ku dhammaaday iyo jawaabtay bixinayaan qaaluu khayran liladiina axsanuuna ay tahay hadal alla subxaana watacaala uu ku sheegayo yani abaalgudka ay agtiisa ku leeyihiin waqiila waxaa la yidhi liladiina kuwii waxaa lagu yidhi ittaqow alla ka cabsaday xumaan iska dhowray maadaa maxay buu anzala soo dejiyey rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey baa lagu yidhi qaaluu waxay idhahdeen khayran wuxuu ilaahay soo dejiyey rabbigiin soo dejiyey maxaad ku tilmaamaysaan khayran buu soo dejiyey bay dhaheen liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey oo ku wanaag sameeyey camalkooda iyo caqiidadoodaba fii haadihi dunyaa adduunyadan dhexdeeda xasanatun baa u sugnaatay xaalad wanaagsan ama abaalmarin wanaagsan bay leeyihiin oo ilah agtiisa ku leeyihin marka waxay la macno tahay liladiina axsanuu fii hadihi dunya xasana waladaaru laakhirati khayr waxay la macno tahay qawluhu tacaala man camila صaalixan min dakarin aw unsa wahuwa mumin falanuxiyanahu xayaatan ayiba waa adduunyada walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluuna waaakharun sida tanoo kale man marka xasanada adduunka lagu siinaya sida aayaddaa kalena ay yani xayaatan ayiba ku tilmaantay barwaaqo adduunya waa la siin oo waata aayaduhu ay aada u qeexeen dadku hadday hagaagaan oo soosaan ilahay inuu adduunka u barwaaqayn taasi waa xasano waxaa kaleeto iyadana xasanada adduunya soo gelaysa caqiidada ilaahay uu siiyey iyo camalkaa saalixa ah iyo dumaninada qalbiga xasiloonida qalbiga ayaduna waa barwaaqo ka dhalanaysa toosnaantaa ay toosnaadeen taa aakharana iyadu way iska caddaayo waxa weyaan waa jannada rabbi subxaana watacaala liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey fii haadihi dunya adduunyadan dhexeeda wanaagga ku sameeyey xasanatun baa u sugnaatay waladaaru laakhirati aakhara daarteedaana khayrun khayr badanoo waxay ka khayr badan tahay midda adduunya ka khayr badan tahay mana bal tu'tiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqa adduunyaad idinku doorateeno aakhare ka hormarinaysaan laakiin aakhara ka fiican bu alla subxana watacaala wala nicma waxaa nicmo lahaaday oo barwaaqo lahaaday daaru lmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada daartooda loogu talagalay inay degaan midaasaa barwaaqo lahaatee waa midda adduunya aakhara wey jannaatu cadnin waa lasii qeexay jannaatu cadnin baa barwaaqo iyo nicmo lahaaday taasoo yadkhuluunaha ay gelayaan tajrii taasoo ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaar wabiyaal ay ku leeyihiin jannaadka maa yashaauuna waxay doonaan bay dhexdeeda ku leeyihin kadaalika abaalmarinta kuwa la abaalmariye oo kaluna yejzi llaahu ilaahay ku abaalmariyaa almuttaqiina kuwa isaga ka cabsado xumaanta iska dhowra wanaaggana la yimaado alladiina muttaqiintaasoo tatawaffaahum ay oofsanayso oo ay dilayso nafta ka qaadaysa almalaaikatu malaaigtii ayibiina xaalay yihiin kuwa fiicfiican yaquuluuna xaalay leeyihiin malaa'igtaas markay nafta ka qaadayaanba waxay leeyihiin salaamun nabadgelyo calaykum dushiinna ha ahaato udkhuluu gala aljannata jannadii gala bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed tacmaluuna kuwa sameeya camalkiinni ku gala macnaha daarta dadka muttaqiinta ay leeyihiin aakharo markii la ammaanay yaa daartii haddana qeexitaan iyo caddayn lagu sii sameeyey daartaasi waxa weye waa jannooyinka lagu waaro waaritaanka jannooyinkooda ayay leeyihiin jannooyinkaana way gelayaan bu alla leehy subxana wa tacaala waxaa hoos socda jannooyinkaas waa geedaha iyo guryaha ku yaalle waxaa hoos qulqulaya webiyaasha fii suurati muxamed inoogu imaan doona hadi alla yidhahdo waxaa u sugnaaday ku leeyihiin jannooyinka dhexooda wax alla waxay doonaan wax alla waxay doonaanoo ayagu markaasi ay ka helaan naftoodu jeclaato ayay ku leeyihiin jannada dhexeeda wa fiiha maa tashtahiihi lanfusu wa taladdu lacyunu wa antum fiiha qaaliduun yacni waxa wey wax kasta oo nafi jeclaato ama ili ku qabowsato ayaa jannada dhexeeda yaalla oo ilahay ku siinaya subxana wa tacala lahum fiiha maa yashaauun wax alla waxay doonaan oo ay jeclaystaan bay jannada dhexeeda ku leeyihin sida kuwaa loo abaalmariyey muttaqiinta abuuna ilaahay muttaqiin oo dhan u abaalmarin abaal la siiyey kuwa kuwaa gooni kuma ahee muttaqi walbao ilaa qiyaami saaca imaan doona ayaa abaalgudkaa iskaloo ilaha subxana watacaala u diyaariyey kolka kadib baa waxaa la tilmaamay marka nafta laga qaadayo xaalkood isuu yahay ilan kuwii hore ee daalimiinta ahaa mujrimiinta ahaa yaa waxaa lasoo tilmaamay marka nafta laga qaadayo xaalkoodu isuu yahay waa kaan soo marnay aladiina tatawaffaahum lmalaaikatu aalimii anfusihim faalqaw salama saasaan soo marnay kuwankaas marka nafta laga qaadayo yani waa ayibiin buu ilahi ku tilmaamay subana watacaala malaaigtu nafta markay ka qaadayso iyagoo ayibiina laga qaadaya ayibiintaasi waxaa suurtagala in laga wado yani nadiif weeyaano shirki iyo macsiya nadiifkaygi ayagoo shirki iyo macsiya nadiifkaa ayay malaaigtu nafta ka qaadi baynamaa kuwii hore iyagoo dembiilayaal ahoo shirki iyo gaalnimo iyo macsiyaba ka buuxa nafta laga qaaday taasi waa macno oo waa sidaa aad mooda in loo badan yahay midda labaadi waxa weeye dayibiinada in laga wado ayagoo naftoodu ay degan tahay oo ay xasiloon tahay oo kalsooni ku qaba waxa ka horeeya ee ay usii socdaan ayaa nafta laga qaadaya macna oo aan argagax ku jirin kuwankaas argagax ku jira aysan ku jirin macna markaa nafta laga qaadayo malaaigtu nafta ay ka qaadayso ayaa waxaa lagu odhanayaa malaaigtaas salaamayso oo salaamun calaykum baa la odhanaya salaamun calaykum maanaa nabadgelya dushiina ah jannada gala camalkaad samayn jirteen iyo wanaaggaad la timaadeen dartii jannada ku gala baa lagu odhanaya hadalkan marka salaamun calaykum ah waxaa loo odhanayaa marka nafta laga qaadayo waa loo jeedin ayagoo waxoogaa tahniyad iyo qalbi dejin loogu talagashan yahay markay tagaan oo aakharo tagaan oo ay jannada gelayaan ayadana waa loo odhan udkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluun salaamun calaykum meelo kaleeta macnaha inoogu imaan doonta insha allahu tacala malaaigtu inay salaami doonaan markay jannada gelayaan labada goorba macnaha salaamta waa loo jeedin labadabana yacni waxay leedahay waqci bay leedahayoo middan horena argagax bay kaga badbaadayaan midaasna waa tahniyad loogu tahniyado inay gelitaanka jannada macnaha jannaatu cadnin waaritaanka jannooyinkooda ayay yadkhuluunaha gelayaan haddaad mubtade ka dhigto yadkhuluunaha abar uga dhigto ama ma ahee daarulmuttaqiina ka bedelo waxaa nicmo lahaaday muttaqiinta daartooda jannaatu cadnin baa nicmo lahaaday jannooyinka lagu waaro yadkhuluunaha taasoo ay gelayaan tajri taasoo ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaalku ay qulqulayaan lahum waxaa u sugnaaday fiiha dhexdeeda maa yashaauna wax alla waxay doonaan kadalika sidaasuna yejzi llahu ilaahay ku abaalmarin almuttaqiina kuwa ka cabsada oo xumaanta iska ilaaliya wanaaggu u direena la yimaada kuwaas abaalgudkoodu sidaas wey alladiina kuwaasoo tatawaffaahum ay dilayso ay nafta ka qaadayso almalaaikatu malaaigtu ay nafta ka qaadayso dayibiina xaalo ay yihiin kuwo nadiif oo wanaagsan ayagoo wanaagsano nadiif ahoo xumaan iyo shirki nadiif ka ah ama iyagoo naftoodu degan tahay oo xasiloon tahayo ku kalsoon tahay waxa ay usii socdaan macna ee aadayaan yaquuluuna xaal ay malaaigtaasi leeyihiin ayay macnaha waxa weyaan yani nafta ka qaadayaan markaa nafta ay ka qaadayaan xaaladda malaaigtu ay ku sugan yihin baa la tilmaamay yaquuluuna xaal ay leeyihiin bay nafta ka qaadayaan salaamu nabadgeliya calaykum dushiina ha ahaato udkhuluu gala aljannata jannadii gala bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed tacmaluuna kuwa sameey macnaheedu waxa wey isma diideyso marka laleeyahay camalkiinii ku gala iyo xadiidka nebiga salawatulhi wasalaamu calayh uu leeyahay ruux camalkiisa uu janno geynayo ma jiro isma diids aayadda isma diidayaan camalku waa sabab sabab wey sababkaasi haddii uu ruuxu la yimaado musababkiisii inuu ka dhasho oo uu ka yimaadayo ilahay bay la jirtaa subxana watacaala waafajinta hore ee camalkan kaata sababkaa lagu waafajinayana ilaahay gacantiisaay ku jirtaa subxaana watacaala sidaa daraaddeed hadduusan ilaahay ku waafajinin camalka saalixee jannada aad ku mudanaysaay maba helaysid ma heli kartid ilaahay baa ku waafajiyey hadduu camalkii ku waafajiye saalixaad ku gelaysa isagaa jannada ku geliyey adigu iskamaada gelin wey maanaa camalkaaguna kuma geliya ama waxaa la yidhahdaa xadiidku wuxuu ka hadlayaa gelitaanka hore ee jannada la gelayo ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa addoommadu ku galaan midna camalkiisu geli maayo laakiin camalka jannada marka la galo unbaa lu darajaadka lagu kala mutaa oo lagu kala saraamaro macna sidaana macnaha culimada qaar ka mid a ku jamcinay hal yanduruuna miyay sugayaan marka waxaa badan qur-aanka ruuxa yani nafka qaadidda dadka mar waxaa loo tiiriyaa rabbi subxaana watacaala qur-aanku uu adeegsadaa mar waxaa loo tiiriyaa malakulmowt mar waxaa loo diyaariya malaaig fara badan baa loo tiiriya intuba isma diidayso naf dhimanayso ma jirto ilaaha subxaana watacaala go-aanka dhimashadeedu isagoo uusan ka imaanin saa daraaddeed baa isaga loogu tiirin malakulmowtkana waa loo tiirinoo isagaa nafta qaada malaa'ig fara badan marka loo tiirinayana kalkaaliyayaashiisa la shaqaynaya ee nafta la qaadaya macnaha lala jamcinaya sidaas macnaha waxa weye saddexduba ku imaanaya hal yanduruuna miyay miyay sugayaan kuwan kadaata la kari laya ilaa an taatiyahum inay u timaado mooyaane almalaaikatu malaaigtii inay u timaado mooye wax kale miyay sugayaan aw amase yatiya inuu yimaado amru rabbika rabbigaa amarkiisu inuu yimaado mooye wax kale miyay sugayaan labadaa arimood mooye kadalika sidaasoo kale ay iyagu sameeyeen ayaa facala waxaa sameeyey aladiina kuwii min qablihim hortood ahaa wamaa dalamahum allahu ilaahayna muusan dulmiyin kuwa hore markuu halaagay walaakin kaanuu waxayse ahaayeen anfusahum nafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmiyey bay ahaayeen fa asaabahum waxaa asiibay oo ku habsaday oo ku dhacay sayiaatu maa camiluu waxay shaqaynayeen iyo camalkoodii xumaanyaalkiisii baa ku dhacay waxaaqa waxaa ku degay oo hareereeyey bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahziuuna kuwa ku jeesteen macnaa waxa weye ree makaa lala hadla mar haddii la kari waayey oo inta dhinac walbaiyo si walba wax loogu sheegay waxba la fahamsiin kari waayey oo waxba laga bedeli kari waayey waxay sugaan waa uun laba arrimood midkood in ay sugayaan malaa'igtii oo nafta ka qaadi lahayd hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaaika malaa'igtii inay timaado naftooda qaadi lahayd oy u timaado inay nafta ka qaado taa unbay sugi ta labaadi waxa weye in ay sugahayaan ilaahay subxaana watacaala amarkiisiio amarkaasi laba macno mid unbuu noqon ama waa cadaabkii lagu cirjiri lahaa ee lagu halaagi lahaa ama ma ahe waa amru saaca ama qiyaamadii inay ku timaado ama malaa'igtiiba kasoo hormartoo naftooda la qaado labadaa waxaan ahayn miyay sugayaan marka ilan waaka waxyigii wax ka tari waaye waxba qaadan waaye madax adaygaa marka ay samaynayaan xumaantoodii ay ku madax adkaadeen beeninta ay rususha beeniyeen gaalnimada ay ku adkaysanayaan waa looga horreeyey qolyo iyaga ka horreeyey baa saa yeelay qolyihii iyaga ka horreysaa marka yeelanna ilahi waa halaagay subxaana watacaala halaaggaa uu ku keenayna muusan ilaahay ku gardaraysanino waxaysan mudannin dusha lagama saarin iyagaa naftooda dulmiyey markay dulmiyeenna ilaahi subxaana watacaala dulmigoodii unbaa loo qabtay oo macnaha waxa weye macsiyo iyo dembi iyo gaalnimo iyo shirki bay la yimaadeen taasay naftooda ku dulmiyeen taana taasayna ka dhalatay ciqaabta rabbi subxaana watacaala uu ku keenay macna markaasaa waxaa la sheegay wixii kuwaa ku dhacay waxaa ku dhacay baa laleeyahay alla subxaana watacaala uu yidhi fa asaabahum sayiaatu maa camiluu waxay shaqaysteen iyo camalkay samaynayeen xumaanyaalkiisii baa ku dhacay macnaha markii la halaagay camalkii iyo dhaqankii iyo caqiidadii ay ku adkaayeen awowyana ay ka soo gaadheen ay macnaha waa haysteen xumaantii ka dhalatay iyo ciqaabtii cadaabkii ka dhashay unbaa ku dhacay ama meehe xumaanyaalkay samaynayeen abaalgudkii xumaayee ka dhashay oo cadaabka rabbi ah ayaa nimankaa ku yimid waxaana hareereeyey oo ku habsaday isagoo weliba dhinac walba kaga yimid waxay ku jeesteesi jireen waxay ku jeesteesi jireen waa cadaabka rabbi subxana watacaala leanna marka la yidhahdo war waa laydin cadaabiyo waa laydin halaagiyo ilaahi subxaana watacaala wuu idin baabi'in markii sidaa lagu yidhaahdo hadal jeesteesay rususha ku odhan jireen hadal ay ku jeesteesayaan cadaabkaa iyo ciqaabtaa ay ku jeesteesayaan ku ciyaarayaan ayay u jeedin jireen macna marka kay diidanaayeen weliba ku jeesteesi jireen kiibaa ku habsaday oo ku yimid oo hareereeyey ayuu alla odhanaya subxana watacaala hal yanduruuna miyay sugayaan wax kale ma sugayaane ilaa an tatiyahum inay u timaado mooyaane almalaaikatu malaaigtii inay u timaado mooyaane liqabdi arwaaxihim wey si ay naftooda u qaado aw amase yatiya inuu yimaado moy wax kale miyay sugayaan amru rabbika rabbigaa amarkiisu inuu yimaado oo cadaabkii lagu ciribtiri lahaa ah ama qiyaamada iyo saacaddii inay timaado ah kadalika sida kuwan oo kale sida kuwani ay u madax adaygeena shirkigiiyo gaalnimiiyo beeninta ay ugu adkaysteen ayaa facala waxaa sameeyey alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey sidaa kuwa uga horreeyey wamaa dalamahum allahu kumuna uusan ilaahay dulmiyin walaakin kaanuu waxayse ahaayeen anfusahum nafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulminay ayagaa lafahooda dulmiyeyo ayagaa macnaha xadhiggii lagu ceejiyey cunaha gashaday ayagaa ishalaagayoo dembigii lagu halaagay ayagaa la yimid wey fa asaabahum waxaa asiibay oo ku yimid sayiaatu maa shay xumaanyaalkii camiluu ay sameeyeen waxay sameeyeen xumaantii ka dhalatay iyo ciqaabtii ka dhalatay unbaa ku timid waxaaqa waxaana hareereeyey xaaqada laba macno waa lagu fasiraa bimacnaa nazla waa lagu fasiraa axaadana waa lagu fasiraa waxaaqa waxaa ku degay isagoo hareereeyey bihim iyaga maakaanu waxay ahaayeen bihi isaga yastahziuna kuwa ku jeesjee oo cadaabki man cadaabkay ku jeesjeesi jireen ay diidi jireen ee beenin jireen kiibaa ku degey oo hareereeyey buu alla oranaya subana wataala وqاl اladiina أشhركوu low شhاء الlah ma cbdna min dunihi min شhayءi naحnu وlaa aabاؤna وlaa xaرمna min dunihi min شhay kadalika facla اladiina min qablihim fahal calى الرusل إla الbلاaغ الmubيin waxyaalihii ay cuskan jireen oo ay xujajka ka dhigan jireen markay gaalnimada haystaan mid ka mid a meeshan la tilmaamayo haddana laga jawaabi وaqaala waxay dhahdeen aladiina kuwii u wax la wadaajiye alle waxay yidhaahdeen low shaa allahu hadduu alle dooni lahaa inaanaan waxaan isaga ahayn caabudin halkaa ku jirto hadduu alla dooni lahaa inaanaan wax kale caabudin maa cabadnaa maanaan caabudnayn min duunihi isaga sokadiisa min shayin waxa maana caabudnayn naxnu annagu maanaan caabudneen walaa aabaa'una aabbayaashana iyo awyadanana mayna caabudeen hadduu ilaahay uu dooni lahaa inaanaan wax kala caabudin maanaan caabudn walaa xaramnaa maanaan xarimneen min duunihi alla sokadiisa min shayin waxa maanaan maanaan xarimneen hadduusan alla dooni lahayn kadalika sidaa ayaa facala waxaa sameeyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey ee fahal cala arusuli rususha dusheeda ma tahay ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad ayad waxay tilmaami marka lagala hadlo gaalnimada iyo mabda'an xun ee ay haystaan oo lagala doodo ayaa waxyaalahay u xujaysan jireen inuu sax yahay waxaa ka mida ilaahay qadarkiisa masalatu alqada waalqadar mashiicada ilaahay iyo qadarkiisay deliishanayaan markaasa waxay odhan jireen haddii uusan alla subxaana wa tacaala uu dooni lahaa in aan isaga keligii caabudno wax kalena aanaan caabudnayn haba yaraate ee ma aynan noo suurta gasheen inaan wax kala caabudno haddii alla dooni lahaa inaanaan waxyaalahan aad hadda leedahay waad xarimteen inaanaan xarimin hadduu dooni lahaana maanaan xarimeen saas wy man macnaheedu waxa wey diidan aan haysaniya dhagaxyaantan aan caabudayno iyo waxaan intaan qaybinay qaarna xalaalaynayna qaarna xaaraamaynayna hadduusan raalli ka ahayn awood buu uleeyahay waa naga hor istaagi lahay oo cadaab buu nagu keeni lahaa markaanu samaynayno dayntana loo daayey iyo weliba barwaaqadana lagu siiyey iyo ladnaanta aan ku qabno waxay kutusaysaa ilahay inuu raalli nooga yahay subxana watacaala maxaa yeele hadu awood buu leeyahayo hadduusan rabin waa naga qaban laha mar haddii naloo daayay daliil waxay u tahay waxaan ilahay inuu doonayo subxana watacala laba arrimood marka tilmaameen shirkigii way tilmaameen waxaa kaloo tilmaameen masalatu taxliil wa taxriim masalatu taxliil wa taxriim waataan soo marnayo waxyaalo badan oo ilaahay sharcigiisa aysan ka haysanin ayay xalaaleeyeen ayay xaraameeyeen baa odhan laha waxyaalaha xaaraameeye waxaa ka mid a maala waxa wey baxiiradii iyo saaibadii iyo wasiiladii iyo xagga aan kusoo marnay kuwaas wey mana waxyaalahaan xarimeen waxyaalahaan xarimnayna maanaan xarimneen hadduusan alla rabin oo uu naga celin lahaa shirkigan aan ku jirnana hadduusan fiicnayn oo uusan alla rabin wuu naga qaban lahaa saasay odhanaa mana waxay deliishana marka mataqaanaa qadarkii ilahay bay deliishanayaan qadarkii ilahay iyo mashiicadiisii yani kawniga ahayd ayay deliishanayaan macna waxayna u daliishanayaan ridaha rabbi iyo yani waxa wey doonitaankiisa sharciga leanna laba iraadaa jir iraado waa midda layhahda iraada sharciya midna iraada kawniya la yidhahda iraadada kawniga waa midda ay ka hadlayaan oo daliishanayaano kownkan oo dhan wuxuusan ilaahay dooni ka dhici maayo saa waa sax macnaha sax wey midda iyagu ay u daliishanayaanna waxa weye iraadadii kawniga ahayd yaa waxay u daliishanayaan iraado sharci aho ilaahay baa shayga loo jidayo maadaama uu kown ahaan qadaray inuu dhaco marba hadduu qadaray dhicitaankiisa raalli buu ka yahay saasay u daliishanayaan macnaha w macnaha aan la rabin qadarka marka in loo daliishado macnaha meelaha sharciga loo daliishadahay waa shaqo gaalo shaqo gaalow kelimadani waa kelimo xaq ah daahirkeeda marka la fiiriyo oo ilaahay subxaana watacaala haduusan dooni lahaa hadduu dooni lahaa inayna wax kala caabudin mayna caabudin inayna wax xaaraamaynin hadduu dooni lahaa mayna xaaraamaya daahirkeedu waa sax laakiin waa kelimatu xaqin yunaadu biha bail waa kelimad sideeda xaq ah laakiin siday u wataana iyagu u deliishanayaan baa kaldan oo maadaama ilaahay noo qadaray raalli inuu ka yahay bay markaasi ka tahay ilaha subxaana watacaala gaalada gaalnimadooda isagaa qadaray ha qadaray haddana raalli kama aha subxana watacaala walaa yardaa licibaadihi kufra gaalnimo ilahi subxana wataala addoomadiisa marna uga raalli noqon maayo mana marka labada arrimood bay isku qasayaan waa meeshay macnaha waxa wey soomaaligu tiraado walba macnaha waxa wey doqon qadar taqaano lagama gar helo wax alla waxay samayso oo dhan ilahay baa qadaray bay kudhihi hadda ilahay ha qadaray adaa sameeyey waxaa man waxa wey ka mida qawaacidda ahlusunna waljamaca waxaa ka mida alqadaru yuxtaju fi lmasaa'ibi laa fi lmacaayib baa la yidhahda qadarka sidiisaba waxaa la xujaystaa markii yani waxa wey kugu yimaado musiiba kugu timaado musiibadaa loo adeegsadaayo musiiba markay kugu hagsato allah igu keenay baa la dhaha laakiin ceeb aad adigu gashay iyo xumaan aad adigu la timi iyo dembi aad gashay ilaahay baa qadaray lama yidhahdo lalama aado halkaa qadarka rabbi subxaana watacaala halkaa lalama aado dembi aad adigu gashay wey eebdiisana leedahay adigu inaad kasoo laabato tooba keentaa loo baahay laakiin qadarka inaad u daliishato ceebihii iyo dunuubtaad galaysay maya waxaa qariiba oo wax lala yaabaa markay iyaga tacaamulaadka dhexdooda ee dunyawiga ah qadarka ilaahay ma deliishanayaan haddii la yidhahdo qadarka ilaahay ee kawniga ah iyo mashiiadiisa kawniga hala deliishado adduunka dhan baaba fasaadiba haddaan hadda ku dhaco oon xoolahaaga qaato oon reerkaaga burburiyo oo markaad qabsato aan kudhado war allaa qadaray raalli mayga noqonaysa qadarka ilahay miyaad raalli ku noqon raalli ku noqon mayso ilaa wa ilaaba kuleetigaad ugu dhegi maxaad waayahe dembigan aad gelayso iyo xumaantan aad gelayso alla qadaray ugu deliishan xoolahaagii la dhacayba alla qadaray uma deliishanaysid ee lagaa qaatay marka waa masale khaladow qadarka ilahi subxaana watacaala kawnigaa meel wey yani qadarkiisa sharciga iyo mashiiadiisa sharciga ridihiisuna meel wey laba islana ma ah sidaas weya qadarka kawnigaabaa ka guda weyn oo qadarka sharciga wuxuu ilaahay jideeyo addoommadiisana raalli uga noqdaayo waa wuxuu qadaray laakiin waxaa badan waxyaalo badanoo inay dhacaan intuu qadaray haddana ilahi usan raalli ka ahay subxaana watacaala gaalada gaalnimadoodaaba ka mid maa labadaasay markay isu daliishadeen waana midda loo diidan yahay alla subxaana watacaala marka wuxuu yidhi sidaasoo kaleeto waxaa sameeyey kuwii yaga ka horreeyey oo intay xumaan iyo gaalnimo iyo mabaadi xun qaateen iyo haddana waxay yidhahdeen ilaahay baa saa noo raalli nooga uu naga qaban lahaa hadduusan sidaa ilahi subxaana watacaala uusan macnaha nala rabinoo raalli ka ahay waxaa alla subxaana watacaala markaa yidhi fahal cala rusuli ila albalaaqu lmubiin rususha sidoodaba inay wax gaadhsiiyaan unbaa taa xilka saaran inay laakiin mabaadida ay wataan dadka qalbiga u geliyaan xilkaa iyaga ma saarna ilahi buu la jira subxana wataala xilkoodu waxa wey dadka u caddeeya waxaa laydiinsii dhiibay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen ashrakuu ilaahay wax la wadaajiyey waxay yidhahdeen low shaa allahu hadduu alla dooni lahaa licadami cibaadatina inaanaan wax kale caabudin hadduu dooni lahaa maa cabadnaa maanaan caabudnen min duunihi isaga sokadiisa min shayin waxba maanaan caabudnen naxnu anaga walaa aaba'unaa iyo aabbayaashana toona annagiyo aabbayaashana toona maanaan caabudeen waxaan alla ahayn hadduu alla dooni lahaa inaanaan wax kala caabudin inaanaan wax kala caabudin hadduu alla dooni lahaa subxana watacala oo keligii inaan caabudna hadduu dooni lahaa maanaan wax kalaga caabudnen walaa xaramnaa maanaan xaaraam ka dhignen min duunihi sokadiisa min shayin waxba maanaan xaraam ka dhignen intaan isaga dhaafno wax intaanu wixii iska dhexgalno waxaan doonana inaan xalaalayno wax doonana inaan xaaraamayno ma dhacdeen hadduu alla subxaana watacaala dooni lahaa inaanaan xaaraamaynin ee ilaahay baa doonay raallina nooga awo sidaasaana nalagu jecelin kadalika sida kuwaasoo kaleeto facala waxaa sameeyey alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey ee fahal cala rusuli rususha dusheeda ma tahay ila albalaaqu gaadhsiin mooye almubiinu oo cad gaadhsiin cad oo ay dadka wax u caddeeyaan oo ay wixii loo sii dhiibay gaadhsiiyaan ma wax kaleeto miyaa saaran maya way jawaab intaa unbaa saaran intiina gaadhsiiye iyagu markaa ama qadar ha aadeen ama ha xujaysteen ama macnaha waxa weeye nin daadqaada xumbo cuskay baa la yidhi waxaan xujo iyo daliil ahna ku meermarayseen laakiin xilkii rusushu gudatay wey macna hadda marka waxaa loo sheegi ilaahay subxaana watacaala waxaan inuusan doonin sharcan haba qadaro ha isagu ha xugmiye laakiin inuusan sharci ahaan raalli ka ahayn hadaa loo caday walaqad bacatnaa xaqiiqe waxaanu dirnay fii kulli ummatin ummad walba dhexdeeda waxaanu dirnay rasuulan rasuul baan dirnay an icbud llaha baan la dirnay ay icbud llaha alla caabuda wejtanibuu ka dheeraada adaaquuta wax kasta oo ilaahay keyrkii alla aan ahaynoo la caabudo fa minhum waxaa ka mid a dadkii man hada allahu qolo uu ilaahay hanuuniye wa minhum waxaa ka mid a man xaqat cid ay ku waajibtay oy ku sugnaatay caleyhi dushiisa addalaalatu baadinimadii fasiiruu socda fi lardi dhulka dhexdiisa ku socda dadow oo fanduruu waxaad fiirisaan kayfa kaana siday ahayd caaqibatlmukadibiina kuwii beeniyo cirtoodu meesha ku dambaysay bal soo fiiriyo soo ogaada hadday xujaysteen ilaahay qadarkiisii guud iyo xukunkiisii guud ayaa looga jawaabo waxaa la yidhi ilaahay subxaana watacaala rasuul ummad walba horta rasuul buu u diray rasuulkaasna mabdaa loo sii dhiibay wuxuu ahaa mabdaa ilaahay uu raalliga ka yahay ridihiisana kutusaya sharci ahaanna uu ilaahay subxaana watacaala addoommada ka doonay oo mabdaas muxuuya waa mabda tawxiid waa laa ilaaha ila allah an icbud llaha wajtanib daaquut ya macnaheedu waxay tahay laa ilaha ila allah lianna kelimatu atawxiid oo laa ilaha ila allahu ah waxay ka kooban tahay laba jumlo jumlada hore oo nafi ah iyo midda dambe oo isbaat ah ta hore waxay diidaysaa wax alla wax ilaahay ka soo haray oo dhanbay ilaahnimada u diidanta laa ilaaha ta dambana waxay u sugaysaa uluuhiyada iyo cibaadada bay ilaahay keligii usugaysaa macnaha labadaas ay ka kooban tahay jumlo ee kelimatu tawxiid ka kooban tahay bay aayaddu marka cabirtay an icbud llaha wajtanibu daaquut daaquutkana waxaa la yidhahdaa wax walboo ilaahay keyrkii oo la raaco ama la caabudaa la yidhahda ama ibni aadam ha noqdo boqor ha noqdo qabri mid ku jira ha noqdo dhagax ha noqdo malag ha noqdo wax kastoo ilaahay keyrkii oo la caabudaayey waxaa la yidhahdaa daaquut baa la yidhahda sidaas wey sidaasuna ruuxa tawxiidkiisu ku hagaagi karaa haddaan labada arrimoodba laga helin alisbaat walnafyu waxna hadduusan diidin waxna uusan sugin oo sugid keliyata uu ku gaabsado wixii la diidi lahaana uusan diidin tawxiidkii sax ma ah faman yakfur biaaquuti wayumin billaahi faqad istamsaka bilcurwati lwudqa waa nagii soo marnay marka hore wax walboo ilaahay kayrkiio la cabudo waa inaad ku gaaloodo diiddo markaad diidda kadibna waa inaad wax alla waxaad kuwii hore u diiday oo cibaadada ah ilaahay waa inaad usugtood weliba u keli yeesho u gooni yeesho saas way macnaheedu marka mabdaa ilaahay raalliga ka yahay waa kan kanuna sharcigiisa kusoo dejiyo rusushiisa usoo dhiibay ma aha marka kan idinku aad ku sugan tihiinee qadariga ilaahay uu xugmiyey qadar ahaan mashiia iraada kawniyana uu doonay ma aha midaasi inay kutusayso ilahay inuu raalli ka yahay mabduu ilahay raalli ka yahay waana idiin caddeeyo rasuul baa laidiin soo diray markaa kadib u ilahi subxaana watacaala wuxuu sheegaya mabdaa markii dadkii ugu yimid laba kooxood baa loo kala sheegay fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim dalaal qolo ilaahi subxaana watacaala waa hanuuniyeyo wixii rusushu la timid baa la waafajiyey tawxiidkii bay qaateen qolana ilaahi subxaana watacaala waa lumiyey oo waa qolada laleeyaha xaqat calayhim adalaala baadinimadii loo qoray oo looxul maxbuudka ugu taalay oo markuu hooyadii yani uurkeeda ku jiray loo qoray baadinimadiibaa dushiisa ku sugnaatoo ku waajibtay qolada qoladaas wey markaasaa kadib waxaa la yidhi dad xogogaala ma tihidine waxbana ma ogidine bal intaad dhulka dhexdiisa socotaanooda u fiirfiirsataan waxaad fiirisaan qolyihii sidanoo kale ku kacay idinkoo kalea idinkana horreeyey bal cidhibtoodu waxay ku dambaysa soo ogaana waa bulshooyinkii dariska la ahaa ee ilaahay u halaagay subxaana watacaala marka nimanyo qaabkan aad ku socotaan iyo sidan aad u nooshihiin iyo mabda'ani meeshuu idinku wado waa meeshii uu mariyey kuwii idinka idinka horreeyey walaqad bacasnaa xaqiiqe waan dirnay fii kulli ummatin ummad walba dhexdeeda waxaanu dirnay rasuulan rasuul baan dirnay an icbudullaha ay icbudullaha baan la dirnay caabuda alle wajtanibuu ka dheeraada adaaquuta wax walbo alla aan ahaynoo la caabudana ka dheeraada ka fogaada fa minhum waxaa ka mid a marka dadkii man hada allahu ciduu alla hanuuniyey baa ka mida oo diintiisa uu ku hanuuniyey wa minhum waxaa ka mida man xaqat cid ay waajibtay oy ku sugnaatay calayhi dushiisa adalaalatu baadinimadii qolana jidka hadday mareen fasiiruu socda marka fi lardi dhulka dhexdiisa socda oo fanduruu bal waxaad fiirisaan ood u fiirsataan kayfa sida kaana u ay ahayd caaqibatu lmukadibiina kuwii beeniye rususha alle bal cidhibtoodu waxay ku dambaysay soo fiiriya oo ka soo fiirsada markaa kadib inaad waana qaadataan bay arintaas idinku bixinaysaa arintaa markaa rususha uu ilaha tilmaamay subxana watacaala inuu tawxiid la diray ah meelo badan baan kusoo marnay meelo badan waa ku mari doonaa waana masaladan in badan soo tilmaanayo gundhiga iyo lafdhabarka kutubta ilaahay soo dejiyay waa tawxiid waaye halkaasayna dacwatu rusul ka bilaabataa وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون halkaas ka wada bilaaba waxaan soo marnay fi suurati acraaf iyo keyrkeedba mabdaa koobaad ee rusushu ay bulshooyinka u bandhigaan inay tahay ucbud llaha maa lakum min ilaahin ayruhu taas maxaa yeelay dadka unugaa koobaad haddaan laga sixin oo aan loo toosinin oo furuucda iyo laamaha iyo meelaha caleemaha in la saxsaxo laysku dayahay waxba laga gaari maayo waxuu ibni aadamku ka faa'iideyena ma ay jirto faa'iidada koobaadi waxay ka imaanaysaa dadka in tawxiidka laga soco khaladaadka ku jira laga cadeeyo oo khuraafaadka faraha badan ee galay laga saaro wahaakadaa yambaqii saasaana habboon dacwaadka mucaasirka ah ee muslimiinta nahdada iyo saxwada hadda ay ku jireen baraaruggankadaas in halkaa laga bilaabo tilaabada koobaad ee la qaadayahay ay waafaqsan tahay dacwat rusuli calayhim asalaatu wasalaam rususha macnaha dacwadoodii meeshay tilaabada ka qaaday iyo tarbiyada meeshay ka bilowday iyo meeshay dadka ka saxday halkaa in lagu daydo ayaa haboon oo ijtihaadaad aan la gelinino meelo kale aan lala aadin macna in taxris calaa hudahum faina allaha laa yahdi man yudilu wamaa lahum min naasiriin in taxris haddii aad dadaasho nebiyow calaa hudaahum hanuunkooda haddaad ku dadaasho faina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo man yudilu cid u baadiyeeye wamaa lahum umana sugnaanin min naasiriina kuwa u gargaarana ma ay laha macnaheedu waxa weeye waxay aayaddu sheegi hidaayada iyo hanuuninta ilahay baa iskale keligii cid kaleeto oo bixisa ma jirto walaa nebi maxamed ha ahaato salawatullah wasalaamu calayh inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaau cid aad adigu jeclaatood hanuun la rabto ma hanuunin karti laakiin hanuunka ilahay baa bixiya subxana watacala isagaa hanuuniya hidaayadan marka halkan lagaga hadlayahay waa hidaayadan hadda kahor soo sheegno waa hidaayatu tawfiiq ilahay subxaana watacaala inuu qalbigaaga geliyo wixii rusushu ay wadeen oo lagu waafajiyaay taa ilahay keligii baa iskale subxana watacaala hidaayada ay rusushu leeyihiinay dadka ducaada leeyihiino culimadu leeyihiina qaban karaanna waa hidaayat lbayaan walirshaad in dadka loo cadeeyo loo qeexo xaqa labadaasay kale yihin marka ilahay keliyata un baa bixiya subxana watacala caqlina laguma gaaro khibradna laguma gaaro nasabna laguma gaaro dhaqaalana laguma gaaro madaxtinimona laguma gaaro waa rabbi subxaana watacaala siismatiisa w maana in taxris haddii aad dadaasho nabigo calaa hudaahum hanuunkooda haddaad ku dadaasho faina allaha alla laa yahdii ma uu hanuuninayo man yudilu cidda uu lumiyo oo baabi u qoray oo uu horayba ugu qadaray inay luntahay rabbi ma hanuuninayo subxana watacaala wamaa lahum mana sugnaanin min naasiriina kuwa u gargaara hadduu alla baadiyeeyeyna oo isagu saa u qorsheyena cid kaleo u gargaari karto wax u qaban karta mama jirtaba وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأقسموا بالله مبادئdoodii lagala dooday in laga qanciyana laysku dayey qaar kamida weyadana وأقسموا way dhaarteen بالlahi ilahay bay ku dhaarteen جهد أيمانهم dhaarahooda kuwa ugu daran جهد أيمانهم dhaarahooda kuwa ugu adag ee ugu daran xal ay ku dul sugan yihiin waxay ku dhaarteen laa yabcat llahu ilaahay inuusan soo saaraynin man yamuutu cidii dhibata balaa wuu soo saaraya wacdan ballanqaad ayuu alla ballan qaaday wacdan ballanqaad oo calayhi dushiisa ahaabu ballan qaaday ballanqaadkaasoo xaqan mid sugan ah walaakina akar annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna may oga arrinkaa isaga liyubayina lahum ladii yakhtalifuuna fiih waxaa loo soo saaraya liyubayina inuu cadeeyo daraaddeed alle lahum ayaga inuu u cadeeyo alladii kii yakhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen fiihi dhacdiis iyo waliyaclama inay ogaadaan daraaddeed alladiina kuwii kafaruu gaalnimada sameeyey annahum iyagu kaanuu in ahaayeen kaadibiina beenaalayaal inay ahaayeen macnaheedu waxa weeye waa mabda'ii ahaa inayna wax aqralaada jirin oo aan laysa soo saaraynin oo laysla xisaabtamaynin oo janno iyo naar aysan jirin oo haddii la dhinto aan wax ka dambeeyana ma jirin taasaa lagala doodi ay rumaysnaayeen waxay ku dhaarteen bu all subaana wataala waaqsamuu billahi jahda aymaani yani jaahidiina fii aymaani ayagoo aad u adkeeyey oo macnaha xoojiyey dhaarahooda dhaaray xoojiyeen oy adkeeyeen bay ku dhaarteen ilaahay subxaana watacaala cid dhibatay inuusan soo saaran inuusan dib dambe u noolaynan soona celinaynin saasbay ku dhaarteen waa loo jeega waxaa laidhi balaa warkaad sheegaysaan waxba kama jire alla wuu soo saara taasina waa ballanqaad isagu uu ballan qaaday dusha saartay ballanqaadkaasoo weliba sugan oo aan ahayn wax mala-awaala aan ahayn waa arrin xaqiiqa laakiin dadka intooda badan ma ay ogabu alleh subxaana watacaala arinkaa isaga oo ilahi subxana watacaala addoomada inuu soo celin doono soo saari doona waxaa loo soo saarayaa waxa weyaan waxay isku khilaafsanaayeen adduunka markay joogeen in loo xaqeeyo ilanka yahuudiga wuxuu leeyahay aniga xaq nasraaniguna anaa xaq midka ahlul ahwaagana wuxuu leeyahay anaa xaq midka majuusigana wuxuu leeyahay anaa xaq mid walba anaa xaqa buu leeyahay yaa kala saaray gobeesha lagu kala saari halkaa nin walba mabdigiisii midhihii ka dhashay iyo natiijadiisii markuu isdul taago oo nataaijtu soo baxdo ayaa markaa la kala garanay almuxiqu min almuil kii baailkoota iyo kii aqoota markaasa la kala garanay soo saaridaa waxaa loo soo saaray marka in loo kala cadayo waxay isku khilaafsanaayeen iyo inay ogaadaan kuwii gaaloobay inay adduunka markay joogeen beenaalayaal ahaayeen markay lahaayeenay ku dhaaranayeen laa yabcatu llahu man yamuutu hadalkaa inay been ku sheegahayeen in loo cadayo ogaadaan daraaddeed ayuu ilahay usoo saaray subxana watacala waaqsamuu billah jahda aymaanihim waaqsamuu way dhaarteen bilaahi ilahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda kuwa ugu adag xaalay ku dul sugan yihin yani jaahidiina fi aymaanihim dhaagahooda xaal kuwa aada ugu dadaalay oo adkeeyey xaala ay yihiin waxay ku dhaarteen laa yabcau llahu alla ma soo saarayo man yamuutu cidda dhimatay alla soo saari maayo balaa inay wax kasaan oo shirkiyaad la yimaadaan oo gaalnimo la yimaadaan waxa ku bixiyey aakhareen oo rumaysnayn laha mabdaa haddii ka dhaadhic lahayd oo geli lahaa wax walba way rumayn lahayn oo kale mabda'aas ay diidan yihiin daraaddeed baa wuxuu ku bixiyey inay yidhaahdaan adduunka intaad nooshihiin nolol dambe ma jirteen hadda waxa weyaan ka fara qabsada oo kolba wixii idiin suurooba qabsada way maca marka ilahi subxaana watacaala wuxuu ku yihi bala kelimatu bala sideedaba qur-aanka laba macnaa loo adeegsadaa macno waa midka meeshan ay ugu soo aroortayo laa kelimada la yidhaahdo oo naafiye ah ayay iyaduna sii nafyidaan nafyu nafyi bay faaideysaa waxaa la yidhahdaa waa naqiidu la la waxay nafyidaa oo ay diidaa hadal musbat ah oo sugnaa ayaduna nafyigii la ayay iyaduna sii burisaayo hadalkii manfiga ahbay musbat ka dhigtaa waxay noqonaysaa marka yani markay ku dhaarteen ilaahay inuusan wax kale soo saarinin balaa wuu soo saari balaa wuu soo saari macnaha way ku timaadaa aad buna macnahaas u badan yaho qur-aanka u adeegsada waxaa kaloo u timaadaa waxay timaadaa istifhaam oo nafyi ka dambeeyo gadaashiisana waa timaadaa markaana waxay faaideysaa jawaabay faaideysaa alastu birabbikum qaaluu bala sidaaso kale macna yani waxay imaanaysaa istifhaam nafyi ka dambeeyo oo jo macnaha su-aal ahaan su-aashaasay marka jawaab u dhacda labadaa macnaba qur-aanku waa u aegsadee bala balaada meeshan taataa marka waxa weeye laadii ay diideen oo yidhaahdeen la soo saari maayo diidadeedii ayaa ay la diidahayaayo wax sugan laga dhigaya macna balaa alla wuu soo saari warkaad sheegaysaa waxba kama jiro oo ah ilaahay waxba soo saari maayo warkaasi war jira meehe balaa alla wuu soo saari wacdan wacda wuu ballan qaaday arrinkaa wacdan ballanqaad oo calayhi dushiisa ah wacdigaasoo xaqan mid sugan ah walaakina akar annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna may oga arrinkaa isaga liyubayina inuu caddayo daraaddeed ayuu usoo saari liyubayinadaasi tacliilkaasi balaada oo macnaha yabcau balaa yabcaudaas meeshaa ku qadaran ee laga fahmayo ayay tacliil wuxuu usoo saari liyubayina inuu caddayo daraaddeed lahum iyaga aladii shaygii alladii midka yakhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen fiihi dhexdiis wax walba isku khilaafsanaayeen in lagu kala saaro oo loo caddeeyo daraaddeed iyo waliyaclama inay ogaadaan daraaddeed alladiina kuwii kafaruu gaaloobayey annahum iyagu kaanoo inay ahaayeen adduunka markay joogeen kaadibiina kuwa been sheegay hadalkii ahaa laysoo saari maayo inamaa qawlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun inamaa qawlunaa odho hadalladu lishayin shay aanu nidhaahno lishayin shay aanu u nidhaahno idaa aradnaahu shaygaa markaanu doonno an naquula waa inaan dhahno wey lahu shaygaasi kun ahaw waa inaan ku dhahno oo fa yakuunu markaa u ahaado macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala yani hadalkoodii hore oo ahaa laa yabcau llahu man yamuut yaa waxaa laga fahmayaa in ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala ma awoodi karo addoommadu markay tagaan oo dhintaan kadib inuu mar laba soo nooleeyo awooddaasay ka doodsan yihin awoodda rabbibaa marka loo sheego waxaa la yidhi alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markaanu doonayno inaanu shay abuurno oo isagoon jirin aanu ahaysiino waxa uun keliyasa uu naga dooni eenu sameyn waxa weeye inaanu dhinahno uun ahaw oo noqo sidii la doonayey markaa kadibna wuu ahaan waa uninta yani shaqo badan iyo wakti dheer iyo hawl iyo dhidid iyo ma qaadanayso keliyata noqo sidii la doonay wa noqday wamaa mrunaa ilaa waaxidatun kalamxin bilbasar wey ilbiriqsi ayaa waxa adduunka ugu waaweyn makhluuqaadka kuwa ugu waaweyn kelimatu kun ayuu isagoo dhanba ku abuurmaya marka allaha awoodiisu intaa gaadhsiisantaha wixiinan aan waxbaba ahayn oon tabarta lahayn inuu markaa dhibataan kadib idin soo nooleeyahay ma wax ku adagba kuma adka wey macna marka taasaa lagala hadlayaayo laga qancinaya inamaa qawlunaa odhaa hadanadu lishayin shay aanu u nidhaahno idaa aradnaahu shaygaa markaanu doonno iyo haysiintiisa odhaa hadanadu waxaa u weeye an naquula inaanu dhahahno lahu shaygaa kunaahu fayakun markaa u ahaado marka lishay intaasi waa shaygii la doonayay in la abuuro oo la ahaysiiyo wey oo shaygii isagoo la ahaysiinin oo macduum ah miyaa lala hadlaa ilan kelimatu kun waa khiaab kelimatu kun oo khiaaba shay macduum ah miyaa loo jeedaya shaygu hadduu macduum yahay ilaahay subxaana watacaala kuma adka inuu la hadlo khaasatan hadduu horay u qadaray inuu abuurmi doono oo mawjiid noqon doono maxaa yeelay shayga aan weli dhicin dhicisa doona waxaa loola tacaamulaa sidii wax dhacay oo kale taasi waa macno macnaha kalena waxa weye waxaa ku badan luqada iyo sharciga labadaba in shaygu wax uu noqon doono magiciisa la siiyo sida khamrada maalan cinab loogu magacaabo kale yani waxa wey khamrada ayaa cinab la odhanaya maxaa yidhi cinabka laga sameeya waa fara badantaa marka qolyaha bushi badan kasoo jeeday halkaa oo mufasiriinta ka mid inamaa qawlunaa odhahdanada lishayin shay aanu ku dhahno idaa aradnaahu markaanu shaygaa doonno ahaysiintiisiiy abuuristiisa an naquula waa inaan dhahno un lahu shaygaa waa inaan ku dhahno kun ahow fayakunu markaasuu ahaanaya wladiina haajaruu fi llahi min bacdi ma ulimuu lanubawianahum fi dunya xasana walaajru aakirai akbaru law kaanuu yaclamuun aladiina sabaruu calaa rabbihim yatawakaluun halkan ilahi subxana watacala wuxuu ku ammaani dadka isaga daraaddii xoolahoodii iyo wadankoodii uga caday diinta darteed la fakanay dadkaasaa la ammaana ladiina kuwa haajaruu hijrooday fi llaahi ilaahay dartii u hijrooday min bacdi maa ulimuu markii la dulmiyo la gardaraystay kadib lanubawianahum kuwa waxaanu dejini fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan tabwiatan dejin xasanatan oo wanaagsan wala ajru aakhirati aakhare ajrigeeda ayaana akbaru ka weyn ta adduunka lagu siiyey law kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwo og alladiina kuwaasoo sabaruu sabray muhaajiriintii baa la sifaynaya wa calaa dhibkii loo geysanaya ku sabray wa calaa rabbihim rabbigood tushiisana yatawakaluuna tala saarana waxaa laga hadli baa laleeyahay dadkan muhaajiriinta waa qoladii nabiga salawatulhi waslamu aleh saxaabadiisii weeyaano yani waa kuwii u hijrooday marna ardul xabasha u hijrooday etoobiya dhulkan hadda la yidhahdo iyay usoo hijroodeen oo usoo carareen marna waa kuwii diintooda darteeda la cararay madiine ula cararay qolyaha noocaas reerahoodii xigaalkoodii iyo xoolahoodii iyo deegaankoodii iyo beerahoodii kulli waxay lahaayeenba ka tegey ayagoo ilaahay dartii iyo diintiina la fakada daraaddeed u baxay qolyaha noocaasa yuu alla leeyahay subxaana watacaala markii la dulmiyey kadibna weliba hijrooday oo baxay kuwa noocaas oo kalea waxaan dejinaynaa adduunka dejin wanaagsan meel wanaagsan baa la dejin waxay leeyihin mufasiriintu yani meeshaa wanaagsan ee macnaha fi dunya xasanatan laleeyahay waa meeshii macnaha madiina wey madiina ayaa laga wadaa meesha wanaagsan ee ilaahay uu dejiyey subxana watacala madiinay noqotay oo dadkeedii iyo deegaankeedii iyo qabaaisheedii intay nabiga raaceen salawatulhi wasalaamu caleyh halkaasi marka ay u noqotay saldhig ay u noqotay muslimiintii iyo nebigaba salawatulhi wasalamu caleyh oo dawla islaamiya laga aasaasay meeshaas qaarna waxay leeyihin lanubawi annahum fi dunya xasana waxaa suurtagal ah in ay tahay risqigii ballaadnaa ee madiine lagu siiyey iyo kaydadkii waaweynaa ee dawladaha waaweyn ee ilaahay siiyey subxaana watacaala kulli waa soo wada gudagelaysa macna ilahi subxaana watacaala meel wanaagsan buu dejiyey yani bedelkii wixii ay ka carareen ka tageen adduunya isaga dartii uga tageenna bedel ka khayr badan bu ilah siiye subana wataala hakada ilah subana wataala caadadiisaai ninkii ilaahay dartii shay uu jecel yahay uga tagaayo rabbi wuxuu ugu bedelaa subxaana watacaala wax uga khayr badan saas aakhare ajriga u yaalana ka weyn adduunka waxay ku heleen ciziga iyo sharafka iyo dawladnimada iyo yani nicmaday adduunka ku heleen sa aakhare u taallaa ka fiican oo ka weyn macna hadday yihiin kuwan gaalada iyo kuwa ka warhayo og waa la tilmaamay oo nimanka noocaasa muhaajiriinta waa kuwii markii dhibka lagu hayay ee la cadaadinayey ee la dilayey dulqaadka yeeshay oo mabdi iyo caqiidadoodii aan ka cararin oo ka tanaasulin rabbigoodna tala saartay oo arrinta u dhiibtay oo kalsoonida ku qabay kuwaasu alla subxana watacaala u leedahay wladiina kuwa haajaruu hijrooday hijrada waxaa la ydhahda asalkeeda tarki baa la ydhahda hijrada asalkeeda luqada shay ka tegitaan baa la ydhahda katagitaanku nooci dooni ha noqdo sharcanna waxaa la yidhahdaa bilaad aadan diintaada sida la rabo aadan ugu ugu muujisan karaynin oo bilaad gaalaha intaad ka carato bilaad islaam iyo wadan islaam oo aad cibaadadaada iyo diintaada si xorriyad la ugu gudan karto inaad aaddaa hijrada sharciga la yidhahda macana waladiina kuwa haajaruu hijrooday filaahi ilaahay dartii ama ilaahay diinkiisa u hijrooday min bacdi maa ulimuu markii la dulmiyey kadib oo dhib badan loo geystay lanubawianahum kuwa waanu dejin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaanu ku dejinaynaa xasanatan tabwiatan ama mudaacafan dejin xasanatan oo wanaagsan meel wanaagsan baa la dejin wala ajru laakhirati aakhire ajrigeedana akbaru weyn tani waxba ma ahee ta u dambaysa wey low kaanuu hadday yihiin gaaladu yaclamuna kuwo hadday og yihiin oo ay xogogaal yihiin dhibkan kadaata iyo barwaaqadan adduunka lagu siiye ka dambaysay waxa aakhiro u yaallaa kasii wey dadka muminiinta alladiina muhaajiriintaasoo sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saar laba cunsur oo muhima wey asabru watawakul tawakulkuna wuxuu u yahay lafdhabar wuxuu u yahay tawxiidka sabirkuna wuxuu isaguna u yahay waaba diinta macnaha meesha kusoo uruursato wey sabirku waa macnaha gundhig wuxuu u yahay diinta dhan buu yahay وma arslna min qablika ila rijaala nuuxi ilayhim fasaluu ahla ikri in kuntum laa taclamuun wama arslna shubahaadkoodii iyo wixii ku bixiyey gaalnimada weli laga jawaabaya oo lagala doodaya mana wama arslnaa maanaa dirin min qablika hortaa nabiyo ilaa rijaalan rag mooye raggaasoo nuuxii aanu waxyoonayna ilayhim ayaga fasaluu weydiiye ree makow ahla dikri dikriga dadkii ehelkooda ahaa weydiiya in kuntum hadaatiim laa taclamuuna kuwaan waxba ogen bilbayinaati wa arsalnaahum waanu dirnay rusushaas rijaahaas bilbayinaati baanu la dirnay xujooyin caraab wazuburi kutub baanu la dirnay waanzalnaa waan soo dejinay ilayka adiga intii ka annabi adikra qur-aankii waan kuu soo dejinay litubayina inaad cadayso daraaddeed linaasi dadka inaad u cadayso maa nuzila wixii la soo dejiyey ilayhim iyaga loo soo dejiyey walacallahum yatafakaruuna iyo si ay u fikiraan si ay u fikiraan adiguna aad ugu cadayso ayaan usoo dejinay tana waxaa laga jawaabi arintii ahayd ilaahay subxaana watacaala wax bashar ah ama binu aadam a rasuulka wa dhigta ile nimanku waxyaala cajaaibay rumaysnaayeen waxyaalaha cajaaibkay rumaysnaayeen adkasoo gaarkay dhaxleen ayaa ku bixiyey inay nabiga diidaan salawatullah waslamu aleyh arrimihii ku bixiyey waxaa ugu weynaa ilaahay subxaana watacaala waxaaba agtooda mustaxiilka ah oon dhici karayn inuu bashar ayagoo kale a rasuul ka dhigto wax usoo dhiibto taasay diibi jireen saas daraadeed alla subxana watacala waa ka odhanaya ummadihii ay ka horreeyeen saasay ahaan jireen wamaa manaca annaasa an yu'minuu id ja'ahum lhuda ilaa an qaaluu abacata allahu basharan rasuula waxaa u diiday hanuunka inay raacaan dadka waa odhan binu aadam rag ah unbuba ilaahay hortaa rasuul ka dhigtay oo binu aadamka loo diray bulsho ama mujtamac nebi loo diray aan bashar ahayn maba jirto ama malag loo diray ama jinni loo diray ama macnaa jinsi kale loo diray ma jirine wax alla wuxuu rasul dirayey oo dhan alla subxaana watacaala waxay ahaayeen bashar weliba ragay ahaayeen macna mar hadday sidaa tahay idinku waxba ma ogidin oo niman gaala abaad tihiinoo dhagaxidhan kutubtii ilaahay iyo rusushiisii horena waxba kama ogidine nimankii ahlulkitaabka la yidhahday yahuudiya nasaarada ah kuwaasaa kutub lahaa oo tawreed iyo injiil nimankii lagu soo dejiyey bal kuwaa warsada oo waxaad idhahdaan war rusushii ilaahay uu soo diri jiray ma malaaig bay ahayn mise bashar bay ahayn ahlu kitaabkuna kulligood waxay ijmac ku yihiin oo isku waafaqsan yihiin ilaahay subxaana watacaala rusushuu soo diray inay ahaayeen bashar ahaayeen marka waxba ma ogidina jaahiliin baa tiyiin bal dadka kutubta lagu soo dejiye haba qaldanaadaan hadday doonaan bal warsada rusushii ilahay soo diri jiray noocay ahaan jireen fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan waxba garanaynin ahlu dikriga weydiiye ahlu dikriga marka sida raajix ah mufasiriintuna u badan yihiin ahlu dikrigan halkan waxaa laga wadaa ahlukitaab alyahuud nasaara ayaa laga wadaa oo maxaa loo weydiinaya waaba khaaimiin khaaimiin weye oo iyagaaba ilahi subxaana watacaala kitaabkiisii wax ku dardaro badbedele ma inay daacadnimo uga jawaabi doonaan baa loogu diri oo dadka weydiiya loo leeyay ree maka way dhamaan wax alla waxay yihiinba ree maka way dhamaan midda labaad mas'aladan laleeyahay soo warsada oo rasushu maxay ahaan jireena ahlu kitaabka yahuudi iyo nasaaradu labaduba sida xaqa abay kii ka rumaysan yihin oo ah inay bashar ahaan jireen oyna malaaig ahayn saasaa loogu diraya macna rususha marka waxaa lala diri jiray bu alla subana watacaala xujooyin cancad iyo kutub baa lala jiri jiray azubur alkutub waay azuburu hiy kutub maxaa yeelay zabara baa lahahda idaa kataba shayga markaad digto ayaa macnaa waxa wey zabarka loo isticmaala azuburu waa kutubta ilah soo dejiye subana wataala waxaan kaloo soo dejinay buu alla leeyahay kitaabkan qur-aanka oo digri lagu magacaabay waxaana kugu soo dejinay nebiga inaad dadka wacdaysa daraada yani axkaamtiisa iyo wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo khafayaadkiisa macnaha yani waxa weyaan aan la gaari karin in macnaha waxa wey fahamka u daqiiqa u baahanayo dadka inaad u sharacdo daraaddeed nebigu waa sharxay salawatullahi wasalaamu calayh wixii ilaahay soo dejiyo kitaabkiisa awuu sharxay wuxuuna ku sharxay axaadiistiisa iyo noloshiisii oo dhan baa waxay sharax u ahay qur-aanka ay sharax u ahay sidaas weyan walacallahum yatafakaruuna iyo inay fikiraan waxaa kaloo kitaabka loo soo dejiyo oon adiga kugu soo dejinay kow horta inaad dadka adigu gaadhsiiso oo aad u cadayso dadka u sharxay midda labaad weyaana dadku inay fikiraano bal kitaabkan ay u fiirsadaanoo si fiican uga baaraandegaano macnihiisa iyo ujeedadiisa inay gaadhaan taa inay macnaha waxa wey ka fikiraan afalaa yatadabbaruuna alqur'aan oo kaleto may qur-aanka tadabburaano u fiirsadaanoo inay fahmaan ay isku dayaan macna saasuu ilahay soo dejiyey subxana wa tacala macnahaasi baa macno hadda maqan oo macaanida hadda kitaabka qur-aanka loo adeegsanaayo macnaha ma ah in la fikiro oo macnihiisa in la fahmo laisku dayo iyo ujeedadu ilahay kalaha subxana wa tacala ta labaadna in la cadeeyo dadka loo cadeeyo dhaqanna laga dhigtaayo saa looma haystee dadka intooda ugu rooni waxoogaagaa barakaysiga iyo ajirka raagsiga iyo akriskaas aakhare un loogu talagashoya intaa unbaa loo haystaa baad moodaa macna waana mid khilaafsan si buuxda waxay u garamarsan tahay sidii ilahay ugu talagalay subxana wa tacala wamaa arsalnaa maanaa diri min qablika hortaa nebiyow ilaa rijaalan rag mooyaane horaan soo sheegnay sida raajixa ilaahi subxaana wa tacaala inuusan haweeney nebi ka dhigin saasaa raajix ilaa rijaalan rag mooyaane raggaasoo nuuxii aanu u waxyoonayno ilayhim iyaga aanu u waxyoonayno oo waxyi aanu ku soo dejinayno ee fas'aluu weydiiya nimankii ree makow ahla dikri dikriga iyo kitaabkii baa laga wadaa kutubtii hore dadkii ehelka u ahaa iyo dadkoodii bal weydiiya mas'alada in kuntum hadaatiin laa taclamuuna kuwa aan ogeen ahlu dikriga iyagaa u ahaa waagaas haddana ahlu dikriga shareecadeenna marka la fiiriyo waa culimada wey diinteenna ahlu dikrigeedu waa culimada wey sidaa daraaddeed baa waxaa loo daliishadaa culimadu aayadda u daliishadaan dadka caamada ah in ay culimada weydiiyaan wixii diinta ay garan waayaan fatwada ayagu ay u fatwoodaanna markaasi ay ku dhaqmaan taasaa inaan iyaga saaran in kuntum hadaatiin laa taclamuuna kuwa aan ogeyno waxba garanaynin bilbayinaati buu ilaahay la soo diray rususha xujooyin cadcad wazuburi kutub buu ilaahay la soo diray wa anzalnaa waan soo dejinay ilayka xaggaaga nebi waxaan kugu soo dejinay adikra qur-aankii baan kugu soo dejinay litubayina inaad cadayso daraaddeed linnaasi dadka inaad u cadayso maa nuzila wixii la soo dejiyey ilayhim iyaga lagu soo dejiyey walacallahum yatafakkaruuna iyo inay fikiraan oo ay kitaabkan ka fikiraano inay fahmaan ay isku dayaan afa amina aladiina makaruu sayiaati an yaktifa allahu bihim larda aw yaatiyahum alcadaab min xayu laa yashcuruun intaa markii laga jawaabo waxyaalo badan ay rumaysnaayeen yani qadarkii oy deliishan jireen baa laga jawaabay waxaa kaloo laga jawaabay oo macnaha waxa wey la baabi'iyey arintii ahayd aakhara ma jirto laysa soo saari maayo iyadana waa laga jawaabay ilaahay bashar rasuul ka dhigan maayo rumaysnaayeenna waa laga jawaabay intaa markii looga jawaab waxba ku qaadan laayeen yaa loo goodiyey marka afa amina miyay aamin noqdeen alladiina kuwii makaruu sameeyey asayiaati xumaalyaalka kuwa sameeyey ma waxay ka aamin noqdeen an yaktifa allahu inuu ilaahay la gooyo bihim iyaga alardu dhulka inuu la gooyo inuu dhulku liqo aw yatiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii inuu u yimaado min xayu meel inuu uga yimaado laa yashcuruuna ayna dareensanayn aw amase yaakhuduhum inuu qabto miyay ka aamin noqdeen cadaabkii fii taqallubihim gadgadoonkooda dhexdooda inuu ku qabto markay gadgadoomayaan oo famaa hum maynan ahaanin markaas bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelin karay orod iyo xeeladtoona iyo xoogtoona kagama fukan karaa aw yaakudahum inuu qabto miyay ka aamin noqdeen alle calaa takhawufin cabsi dusheen xaal ay ku sugan yihiin fa ina rabbaka rabbigaa la ra'uufun waa midkii turid badan wey raxiimun oo naxariis badan wey alla subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye qolyahan xumaanta samaynaya ee gaalnimada iyo macaasida laga kari la'yahay ma waxay ka aamin noqdeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhulka la gooyo khaffiga waxaa la yidhahdaa inuu ruuxa dhulku liqo oo si u taagan yahay meesha uu ku taagan yahay yani waxa wey uu quuso meeshaasi ay liqdo ayaa khaffiga la yidhahda in meesha ay taagan yihiin ay liqdo oo dhulka ah oo ilaahay halkaaba cadaabka kaga keenayo miyay ka aamin noqdeenoo mataasa miyay isdhigteen taa ma aamin bay ka yihin mise aamin waxay ka yihiin inuu cadaabka uga yimaado meelayna dareensanayn meelana islahayn cadaab baa idinkaga imaan inuu ilah cadaab kaga keeno subana wataala oo ciqaabi kaga timaado mise aamin waxay ka noqdeen ilaahi subxaana watacaala inuu qabto oo u ciqaabo marka ay gedgadoomayaan gedgadoonka waxaa laga wadaa ama markay socotada iyo safarta ku jiraan laa yaguranaka taqalubu ladiina kafaruu fi bilaad yani gedgadoonka iyo safarta ay wadanka iyo adduunka ku gelayaan taqalubka kaasaa laga wadaa ama waxaa laga wadaa taqalubkaasi markay sariirta ku jiraan oo jiifaano isrogrogayaan isrogrogidda marka ay ku jiraan ilaahay inuu qabto aamin miye kayi oo marka ilaha subxaana watacaala ma caajisgelin karaan ciqaabta ilah markay timaado mise waxay aamin ka yihiin inuu ilaahay qabto oo u ciqaabo ayagoo cabsanay ala taawufinta laba macnaba lagu fai labada macno mufasiriin badan baa maray macna waxa wey iyagoo cabsanaya oo waxoogaa intay wax dareemeen taa hore waxay ahayd ayagoo iska degan oo aan dareen ku jirin oo waxba ka cabsanaynin oo noloshooda u camiran tahay inuu cadaabka rabbi ku yimaado subana watacaala tan dambe ee calaa taawufintana waxa weye ayagoo wax dareensan oo wax la tusay oo taxadara isle oo cabsi qalbigooda buuxisay inuu cadaabka rabbi subana wataala ku yimaado labada xaalo miyay ka aamin noqdeen waa sidii aan xagga kusoo marnay afa amina ahlu lqura an yatiyahum basuna bayaatan wahum naaimuun awa amina ahlu lqura an yatiyahum basuna duxan wahum yalcabuun saas marna shaqo iyagoo ku jira oo adduunyadoodii ku mashquulsan marna ayagoo jiifo oo aan waxbaba macnaa iska dharoobaynin inuu cadaabka rabbi ku yimaado subxana watacaala aamin miyay ka noqdeen macnaha labaad waxa wey oo taqawufinta lagu keenay ay ku timaaday macnaa tanaqusin inuu cadaabka rabbi ku yimaado calaa taawufin calaa tanaqusin xaal ay ku dul sugan yihiin nusqaamin iyo dhimid macnaha waxa wey hal mar inuusan ku wada hadsamin in yar in yar loo qaado caruurta laga dhameeyo beeraha laga dhameeyo yani abaara lagu rido in yar in yar sida loogu dhammaynayo loo nusqaaminayo loo nusqaaminayo ka ugu dambeeya in la qaado ilahi subxaana watacaala taasna waa awoodaa aamin miyay ka noqdeen arrinta iyada alla subxaana watacaala waa midka turida badan oo dayntan la daynayaay maaha ilaha inuu raalli uga yahay laakiin waa loo suraya waana naxariis badan yahay alla subxaana watacaala afa amina ma aamin bay noqdeen alladiina kuwii makaruu makriga asalkiisa dhagarta la dhahaa laakiin meeshan makaruu bimacnaa facaluu bay ka dhigan tahay oo macnahaasa la gudageliyey oo la tadmiiniyey afa amina ma aamin bay ka noqdeen alladiina kuwii makaruu sameeyey asayiaati xumaanyaalka kuwa sameeyey ma waxay aamin ka noqdeen an yaktifa allahu inuu ilaahay gooyo bihim iyaga alarda dhulka inuu la gooyo aw amase yatiyahum inuu u yimaado alcadaab cadaabkii inuu u yimaado min xayu meel inuu uga yimaado laa yashcuruuna ayna dareensanayn ilahi subxaana watacaala marka haisdhiganin kalayna barayaay waxay tahay caqiidada laynaga dhaadhicinayahay marnaba ha isdhiganinoo ha isdhihin ilaahay subxaana watacaala waa ku moogyahay ama awood kuma laha xaalad walba ood ku sugan tahay rabbi wuxuu awoodaa meelaanan islahayn waxbaa kaaga imaan inuu kaaga keeno alla subana wataala fojinow marka oo taxadar oo macnaha tilaabada meeshaad dhigayso ka fiirso marnaba macnaha isdigani taasaa ilahi subana watacala na barya aw yaatihum inuu u yimaado alcadaabu min xayu laa yashcuruuna meelayna dareensanayn ismayna lahayn haddaynu innaga soomaalina wiilashii aan dhallay iyo dadkii inala dhashay ee aan barbaarinee la koriyey unbuu ilaaha subxaana watacaala yey dad cuna inagaga dhigi doonaa oo halkaasuu cadaab inagaga imaan doona iyo halaaga rabbi marnaba inaan islahayn ninku fikiraya ma jir saas rabbi subxaana watacaala marka meel aanan filaynin yuu kaaga keeni ilmahaaga iyo reerkaaga cidkuugu sokayse halkaasaa laga yaabaa ilahi subxana watacala inuu cadaabkaba kaaga soo saaro marka waxa wey isdhiganina oo rabbi subxaana wataala ciqaabtiisa iska jiro aw yaakudahum inuu u yimaado miyay aamin aw yaakudahum inuu alla qabto miyay aamin ka noqdeen oo ciqaab ku qabto fii taqalubihim gadgadoonkooda dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin ayagoo gadgadoomahayo ku gadgadoomahaya adduunka dhexdiisa wareegahayo safar ku jira famaa hum maynan ahaanin markaa bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelin karay rabbi subxaana watacaala ma ay caajis galeen karaan marka caajisgelinta waxaa laga wadaa xoog iyo xeelad midna kagama fakan karaan aw yaudahum maamin waxay ka noqdeen aw yaudahum inuu alla qabto aw yaudahum inuu iyaga alla qabto miyay aamin ka noqdeen calaa taawufin cabsi dushan xaalay ku sugan yahin ayagoo cabsanayo wax dareemay oo taxadaraya inuu cadaabka rabbi ku yimaado ama calaa taawufin nusqaamin iyo dhimid dusheeda xaalay ku sugan yihiinoo in yar in yar loo dhimo faina rabbaka rabbukum rabbigiin lara'uufun waa midkii turid badan wey addoomadiisa uu turayo raximun oo naxariis badan wey awalam yarw ila ma khalaqa allahu min shayin yatafayacu dilaaluhu can alyamiini washamaa'ili sujada lilah wahum daakiluun walilahi yasjudu ma fi samaawaati wama fi lardi min daabatin wlmalaaikatu wahum laa yastakbiruun yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna ma yu'maruun awalam yarow miyaynan arkaynin ilaa maa khalaqa allahu wuxuu ilaahay abuuray oo min shayin wuxuun ah yatafayau xaal uu gadgadoomayo dilaalu hadhkiisu canilyamiini xagga midig iyo washamaaili dhanka bidx sujadan xaalo ay diligaa iyo hadhkaasi uu sujuudsan yahay lilahi ilahay wuu sujuudsan yahay walaal ayay sujuudsan yihiin hum iyagu daakiluuna ay macnaha waxay yihiin kuwa duloobay oo isu dulayay alla subxana watacaala walilaahi ilahay keligiibaa yasjudu waxaa u sujuudaya maa fi samaawaati samaawaatka waxa dhexooda kusugan wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa kusugan min daabatin oo wax socdo oo dhan waxa sukubo oo dhan wlmalaaikatu malaaigtiina way u sujuudi wlxaal ayay intaasoo dhan sujuudayaan hum iyagu laa yastakbiruuna aynan isla iskibrinaynin oo isweynaysinan yaaafuuna way ka cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsan min fawqihim dushooda ah allaha ka sarreeya awood iyo daataba uga sarreeya ayay ka cabsanayaan wayafcaluuna waxay samaynayaan maa yu'maruuna wixii la amrana way samaynayaan yani waxaa alla subxaana watacaala inoo tilmaamaya aayadda lagu sheegaya rabbi subxaana watacaala adoomadiisu inay u sujuudsan yihiinoo caabudayaan miyayna fiirinaynin wuxuu ilaahay abuuray oo wuxun ah wuxuu dooniba ha noqdeen kaasoo harkiisu waa waxyaalaha har kale harkiisu uu gadgadoomahayo iilanayo marna dhanka bidix uu ka marayo marna dhanka midig uu ka marayo asagoo harkaa gadgadoomayaay ilaahay uu u sujuudsan yahay subxaana watacaala ayagoo weliba dulaysan oo rabbi subxaana watacaala isu dullanayo o isliidaya macna alla waxaa u sujuuda waxa samaawaadka iyo dhulka dhexdeeda kusugan wax walboo socda malaaigtuna way u sujuudi ismana kibrinayaan oo isma weynaysiinayaan maxaa laga wadaa marka waxaynu soo marnay oo fii suurati racd aan kusoo marnay walilaahi yasjudu man fi samaawaati waman fi lardi awacan wakarha wadilaaluhum bilguduwi walaasal hadkooduna wuu u sujuudi baan soo marnay ilahay buu usujuudaya subxana watacala marka aayaddu waxay tilmaamaysaa waxyaalaha har kale ee hoos kale hooskoodu inuu sujuudayo ilaahay u sujuudaya subxana watacaala markuu wareegayo dhanka bidix ka wareegaya marna dhanka bidix ka wareegay macnaha hooskaasaasoo marna qoraxda waxay ka martaa dhanka macnaha waxa weye yani dhinaca midig bay ka mari markaa wuxuu jiraa bidix marna dhanka bidix bay ka mari oo harkii dhanka midig buu jiraa wareega uu harku samaynayahay waa sujuudiisii wey wuu sujuudi shaygaa kaleete ee uu harka u hooska u yahayna sujuudiisu waa warwareega hoos u warwareegayo ayay mufasiriinta salafka qaar badanoo kamid odhanaya sida qataada iyo mujaahid iyo macnaha waxa wey rag noocaas daxaaq iyo sidaasay odhanaya marka ilaahay subxaana watacaala halkaa u sujuudayo hooskaa u sujuudaya waxaan soo marnay niri xagga markaan soo maraynay in xaqiiqadiisa lagu xambaara fiican saa in loo daayo oo la yidhaahdo ilaahay buu u hogaansan yahay in la yidhaahdo waa macno oo la dhow hogaanka ilaahay subxaana watacaala kama hoos baxsano oo rabbi maamulkiisu ku hoos jira ama ma ahe rabbi subxaana watacaala baa yani dareen iyo faham uu ku sujuudo u sameeyeyo sujuud xaqiiqiyu sujuudaya ila rabbi subxaana watacaala waxyaalaha jamaadaadka ah ee manoolaha ah wuxuu awood u leeyahay inuu dareen u sameeyo ay ku caabudaan rabbi subxaana watacaala awood buu leeyahay sida nabigeenaba salawatulli waslamu aleh dhagaxyaantu u salaami jirtay oo geedkii mimbarka ahaa ee nabigu salawatulli waslamu aleh khudbada ku jeedin jiray yani nabiga salawatulli waslamu aleyh ugu taahay yani waxyaalaha jamaadaadka marka rabbi subxaana watacaala waa caabudaan sidaas weyaan cibaadadoodaasi inay xaqiiqi tahay oo ay sujuudahayaan sujuuda la cabirayaayo waa suurtagal wax diidayana ma uu jiro kadib baa waxaa la yidhi ilahi waxaa u sujuuda wax walboo samaawaadka dhulka ku sugan oo daaba waxyaalaha socda waxyaala badanoo sujuudina waa jiraan oo gaaladu ay ka mid tahay sujuuddan marka xaggaynu suuratu racd baan ku baabaaine sujuudda laba macno bay ku timaadaa luqada maxaan ujeedaa macno waa macno sharciya macno waa macno luawiga macnaha luqada sujuudda loo isticmaalayo waxa wey alinqiyaad walistislaam isdhiigid iyo hogaansan ruuxu hadduu hogaansamo sajada bilua luqada waxaa la yidhahda wuu sujuuday waxaa kaloo sharcigu u adeegsadaa sujuudda wejigoo dhulka la dhiguu sharcigu u adeegsadaa labada macnoba sujuudda waa ku soo aroortay macno waa macno luqada macnahana waa mn waa macnaha sharciga halkan marka in laga dhigo macnaha guud oo ah macnaha waxa weyaan hogaansanka guud oo ilaahay loo wada hogaansan yahay ayaad moodaa inay fiican tahay o marka waxay noqonaysaa gaaladu xataa ilaahay subxaana watacaala aan u sujuudaynin waxay u hogaansan yihiin qadarkiisa iyo qadihiisa iyo qorshihiisa u hogaansan yihin kama hoos dhici karayaan marka waa qolo addoommadu waxay isu dhex yaallaan qaarna ilaahay bay u hogaansan yihiin oo hogaansan iyagu isdhiibeen oo sharci ah oo ay ajir ku mudanayaan waa muminiinta iyo jamaadaadkjamaadaadki manaa waa iyaga laftoodu waa u sujuudayaan laakiin iyaga ajri looma sheegi laakiin muminiintu way u sujuudsan yihiin oo daaiciin weye ajri bayna ku mudanaya laakiin gaalada iyo shayaaiintu ayagu waxay u hogaansan yihiin qadarkiisa hogaansanaanta ay u hogaansan yihiin ajir kuma helayaan macna saa in la yidhaahdo oo sujuudaasi laga cabiro ayaa fiican baad moodaa malaaigtiina ilahay bay u sujuudaysaa ayagoon isla weyneyn rabbigood bay ka cabsanayaan ka sareeya wax alla wuxuu u darayna way yeelayaan macna awalam yarow miyaynan arkaynin ilaa maa khalaqa allahu wuxuu ilaahay abuuray min shayin oo wuxuun ah yatafayau xaalo uu macnaha waxa wey gadgadoomaya tafayua waxaa layidhahdaa almayl yani iilashada la yidhahda yatafaya isagoo uu iilanayo dilaaluhu harkiisu can ilyamiiri dhanka midig iyo washamaaili dhanka bidxiga sujadan xaal uya mid sujuudsan hooskii lilahi ilahay u sujuudsa wlxaal hum iyagubay u sujuudayaan daakiruuna ayin hararkii wey hoosaskii ila macnaha dilaaluhu baa layidha daakiruuna xaalo ay yihiin kuwa ilaahay yani u dulaysanoo isu liidaya walilaahi ilaahay keligii baa yasjudu waxaa u sujuudaya man fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda ku sugan iyo man fi lardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan min daabatin oo waxyaalaha socda hadaa doonto waxaa tiada waa caam uriida bihi khusuus caam weyaanoo waxaa la camimay wax alla waxa dhulka dushiisa ku socda waxaase laga wadaa inta muminiinte ilahay caabuda subxana watacaala min daabatin oo waxyaalaha socda ee tukuba walmalaaikatu malaaigtiina way u sujuudi walxaal ayay sujuudayaan malaaigtii laa yastakbiruuna aysan iskibrinaynin oo isla weynin uusan ku jirin macna yakaafuuna way cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsan oo min fawqihim dushooda ahaaday allaha ka sarreeyay ka cabsanayaan wayafcaluuna waxay samaynayaan maa yu'maruuna wixii la amro oo malaaigtu wax alla wixii ilahay u dira subxaana wa tacala waa yeelayaan hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslama cala nabiyina muxamadi wala alihi wasabi waslm